wararka ka imaanaya deegaan hoostaga magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dilaacay cudur cusub oo lagu magacaabo bujeella cudurkan cusub ayaa saameeyey bulshada degan deegaankan waxaana ku nafwaayey laba carruur ah halka uu soo ritay dad gaaraya toban qof xaydiid maxamed barqadle oo ah gudoomiye ku-xigeenka deegaankan ayaa ka warbixiyey dadka u dhintay cudurkan iyo kuwa uu soo ritay ee la geeyey isbitaalada xanuunadaasi way jiraan deegaanadana way ka dilaaceen deegaanka way ka dilaaceen dad baa u dhintay dadna hadda u yaalaa waxaana waxaana lagu sheegay xanuunka la yihah gawractada xanuunkaas tirkoobka hadda sideed qof baan haynaa laba qof oo kamid ihi sideedaas qof way baxday intii kalena hadda qaar gaalka ayaa lagu dabiibahayaa qaarna hadda deegaanka aan kaala hadlahayay joogaan oo lagu daaweynahay ha waa jiraan laba qof baa u dhimatay caruur ah sidoo kale ceediid ayaa ka waramay cudurkan iyo waxa uu yahay isagoona sheegay inaysan adeeg caafimaad lahayn deegaankan xanuunkaas waxaa lagu sheegay inuu xanuunka la yihah gawractada uu yahay qofka dhuunta bararaysa neefta ayaa ku xirmaysa sidaasu ku dhimanahay marka sidaas wax uu laqi karo ma jirto haba yaraatee marka neeftaaba jiqle bar dhuunta hungurigaa laga qabanhayaa adugu sida ay dadku sheegahayaano hadda aan ku aragnay hungurigaa laga qabanhayaa waa bararhayaa wax uu laqi karo ma jiro marka sidaasaa dadka ku dhinteen kuwa hadda la daaweynayana saasaa loo daaweynay adeeg caafimaado aan kuu sheego aan oo badani kama jiro dadka meeshaana baabuur looga kiraya qofkii soo dhacaba inta badan waxaa la geeyey gaalkacyo qaar hadda halkaan farmashiyaal ku yaalla laga daaweynayaana way jireen muddooyinkii dambe deegaanada iyo degmooyinka dhaca gobolka mudug ayaa waxaa aad ugu soo qulqulaya dad etoobiyaan ah iyadoona arrintan iyo aqoonyahanadii waxgaradka sheegeen inay ka dambeeyaan etoobiyaan kusoo qulqulaya dalka